qoysastan yaraa oo isugu jira barakacyaal aqoon iyo kuwo nugul oo ku nool gudaha iyo nawaaxiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa deeq ka timid dowladda cumaan loogu qaybiyay magaalada kismaayo taasoo ay ugu tala gashay inay ku afuraan bisha barakeysan ee rabadaan dowladda cumaan ayaa deeqdan u wakiilatay ganacsato reer jubbaland ah iyagoo ku wareejiyay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland iyo hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga jubbaland ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland oo ku hadlayay afka ganacsatada jubbaland ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay deeqda la gaarsiiyay qoysaska danyarta ah oo ay ugu horeyso dowladda cumaan halkaa waxaan keennay raashin nooga timid dowladda saldanadda cumaan oo sanad walba ee u keenaa masaakiinta jubbaland degan soonka ay weliba keenaan wakhtiga soonka u fiican waxaan leenahay ilaaha ka ajarsiiyo waxaan halkaa maanta ku qaybinaynaa raashinka noocihiisa kala duwan bariiska burka sokorta timirta caanaha iyo noocyo iyo bariiska iyo baasto intaasoo raashin ah quutuldaruuri wax walba nooc walba u dhan yahay sokorta wax ka maqan ma laha intaa waxaa loogu talagalay inay soonka ku afuraan ummadda masaakiinta muslimiinta ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa ka warbixiyey deeqda gargaarka ah ee la gaarsiiyey barakacayaashani farxadda ay tahay maanta inaan ka soo qayb galo cunto qaybintan loogu talagalay dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ee deegaanka dhaca waqooyiga degmada kismaayo khaasatan deegaanada luglow istanbuul buulabartilo qaamqaam goobweyn iyo dhammaan deegaanada halkan oo ah xarunta ugu weyn ee dadka barakacyaasha ee ka soo barakacay daadadkii hadda ugu dambeeyey iyo abaarihii iyo dadka deegaankaba ayaa waxay farxad noo tahay inaan maanta halkan aan ka qaybino raashin dhan waxaan sidoo kale khaasatan aan u mahad celinayaa saldanada cumaan dowladda cumaan oo runtii garatay xilligan adag ee weliba kuleelka bisha maarsan lagu jiro bisha ramadaan ku soo aadiyey oo maanta marayso koo iyo tobanka bisha ramadaan in raashin qiimo badan oo inay soo gaarsiiyaan ilahay waxaan leenahay ajri xasan ilaah ka siiyo